waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali xasan aadaad mahadsan tahay australia markii aan la imaanayo waddankan dadka qaxootiga soo galaya yacni qaabab kala duwanay ku imaadaan qaarna dowladda keentaa inkastoo wax sharci daro lagu soo galo ay adag tahay aniga waxaan joogi jiray waddan indonesia la dhaho waddankaasna waxaa jiro yacni dadka ku nool waa dad inta badan waxay yihiin dad u n h c r ku jira ee qaxooti ah ee sugaya in waddanka loo qaato u n tana waxay ugu digtaa mar kasta in australia aan tahriib lagu aadin tahriibna aanan lagu aadi karin labada kun iyo afar iyo tobanka julay wixii ka dambeeyena aan la ogoleyn in mataqaanaa australia qofkii galaa lasoo celinaya marka marxaladaas adag ayadoo jirta ayaa mataqaanaa qofka doonku soo galaya wayba ka adag tahay inuu soo galo laakiin nasiib wanaag aniga si diyaaradda ah kusoo galay qaab qaxootinimaana isku dhiibay dowladdana waxaa waaye marxalado badanna waa soo maray maadaama qofka oo waddanka soo galo laazim inuu detation galaa hore laga deymaayo qofka haddii uu tahriibku soo galaa oo mataqaanaa markau diyaarad kusoo galo way ka duwan tahay markau doon kusoo galo doonta waa ka riski badan tahay qofka waa la celiyaa marka doon hadduu kusoo galo marka nasiib wanaag alxamdulilah aniga detation waa soo maray marka detationkaas kadib waxaa waaye baaritaan badan iyo mataqaanaayo interview badan kadib waxaa waaye waxaa laysiiyey viseega waddankana sidaasa ku joogaa waa gartay marka intaad indonesia joogtay oo sugaysay qaxootinimada bal nolosha meesha iyo dadka jooga iyo rajadooda ka waran see ahayd wallaahi indonesia waa xaalad adag waayo waddankaas qaxootiga jooga looma ogola inay mataqaanaa shaqaystaan inay waxbartaan marka waa xaalad adag fursad haddii la dhaho waddankan australia marka la fiiriyo wadamada qaata qaxootiga wadanka ugu fiican ee qaxootiga markay soo galaan si fiican usoo dhaweeya nolol fiicanna gala weeyaan markay australia soo galaan marka way ka duwan yihiin wadamada kale ee adduunka ah ee qaxootiga ogol australia wadanka markaa imaatid si wanaagsan baa mataqaanaa noloshaada
waa gartay marka markaad soo gashay dalkan australia wixii aad ka aaminsanayd iyo noloshu siday noqotay iyo bal in yar noo sharax ma kala duwanaayeen mise wixii aad filaysaad ku arag wallaahi anigu hortana option ma laheen marka halkaan imaanaya warka marka ilaahay nasiibkeyga isaaciday oo halkaanaan soo galay yacni waddankan markaa bilowdid nolosha horta sidaa ka aaminsanaay si ka wanaagsan weeyaan qofka inkastoo ay adag tahay haddii aadan haysanin qofku caawinaya waxaa waaye dhankasta shaqada iyo iyo wax walbaad u baahan tahay haddii aadan garab haysanin waddankan nol waa iska adag tahay because qof walba waa iska biisi laakiin nasiib wanaag aniga waxaa waaye dad isoo dhaweeyey waa haystay oo caawiye oo wax walba oo mataqaanaya dhan walba iga caawiye haddaa inaa shaqo bilaabo inaa waxaa waaye wax walba oo nolosha ah aan dhinaca siday dadka u nool yihiin aan u noolaado marka waddankaana waxaa waaye qofkii jooga fursado badan ayaala dhanka waxbarashada dhanka shaqooyinka ah shaqo walba maanta qofkii u baahan shaqo horeu ka helayaa dhalinyarada joogtana waxaa waaye iyo dad walbo jooga waxaa qof walba wuxuu u hayaamaa shaqadiisa subax walba marka waddan fursad fiican leh waaye waa garta cabdulaahiyo marka haddaan dib kuu celiyo goormay kugu dhalatay adiga inaad qaxooti noqotid oo waddankii isaga tagtid oo aad adduunyo kala aadid maxay ahaayeen daruufaha la xiriira qaxootinimadaas
aniga waddanka waxaa kasoo maqanahay ilaa toban sana kasoo maqanahay soomaaliya labada kun iyo afar iyo tobanka ay ugu dambeysay xaaladahaas soomaaliyana xaaladeeda adkeedaa kasoo tegey inta badan nolosheeda waxaan ku qaatay waddanka indonesia inkastoo aan malaysia soo maray marka laakiin waxaan rajeynayaa toban sagaalka sano aan indonesia aan ku noolaay inay ka fursad fiican tahay inta yar hadda australia jooga waa garta guud ahaan markaa fiirisid soomaalida aad kula kulantay halkan iyo nolosha dadka qurba joogta sawirkii aada hore uga qabtay qurba joogta iyo soomaalida dibadaha jooga iyo waxaad aragtay ma isku mid ba ahayn mise waa kala duwanaayo horta australia waxay ku fiican tahay meel gobol walba ama maxaalalahay magaalo walba waxaa joogta soomaali oo community gooni ah leh oo dhan walba iska garab taagan bes oo kale waa soo maray sydney oo kale waa soo maray hadda waxaa joogaa melbourne melbourne waxaa waaye communitiga communitigooda oo community aada u wanaagsan dhan walbana iska saacideeyo dhanka sportiskana waxaa waaye dhalinyarada way iska saacideeyaan waa isku yeeraan siay kubad u ciyaaraan dhanka waxaa waaye shaqadana dadku saaciidyahay ayaad arkaysaa oo waxaa jirto community leaderaa jiro oo australia leedahay oo dadkana soo dhaweeya waa gartaa marka cabdulaahiyow nin dhalinyara hataa adigu laak soomaaliya dagaalada sokeeye markay bilowdeen dadkii ugu horeeyo dibadaha yimid ama australia ama meelo kale mar walba waxaa ku jirtay dhowr sanad halkan joogaysaan wadankiibaad ku noqonaysaan nabad baa dhacaysa qaarkood halkan iyagoo odayaalay joogaan qaarkood waaba dhinteenba adiga nin dhalinyaro ahaanoo hadda soo galay oo wadankan cusub yimid acabaar qaxooti ahaa ma waxaa kugu jira in aadna wadankii waadhow ku noqotid mise xoogaa rajada laga qaba inaad soomaaliya dib ugu noqoto dib ugu noolaato waa iska yaraata hadda walaahi soomaaliya waxay dadka soomaaliyeed waxay dhahaan lama huraan waa cooska jiilaan macnaha waxay ula jeedaan soomaaliya markasta waa lama huraan maadaama waalidkii ehelkii iyo mataqaanaayo iyo walaalihii iyo qaraabadii ay joogaan iyo dadkaaga ay joogaan dalkaagana uu yahay markasta waa jeceshahay wakti walbana way kugu jirtaa inaad dalkaaga soo aragtid laakiin waxaa loo baahan yahay laakiin marka aad ka faa'iidaysatid fursadda halkan way fiicanta inaad waddankaaga soo salaantid ama aad dadkaagana aad u tagtid marka qof walba way ku jirtaa qorshahana way ugu jirtaa inaan waddankayga aan mar tago balse waxaa ka horeysa inaan horta nolosheyda aan maadaama waddan fursadle aan imaaday inaan ka faa'iidaysto wax badan aan nolosheyda meel kasoo saaro waa gartay hadda waxaa ii sheegtay inaad wax yar joogtay laakiin hadda aad shaqaba bilowday shaqa raadintu sidee oo kugu adkayd ama u fududayd luqadda barashadeedu waa sidee ma adag tahay waqti miyay qaadanaysaa inaad si fiican u fahantid guud ahaan luqadda maxaadse isleedahay fursadaha ugu badanoo dadku ay haystaan oo ay ka faa'iideysan karaan waddankan way tahay waa runtaas halkan horta luqadda ingiriiska lagu hadlaa wayna fududaanaysaa inaa wadanka durba ah hore kala qabsataa maadaama inta badan soomaalida ingiriiska wax yar u bilaaban yahay marka shaqana markii la dhaho wadankan shaqo waa helaysaa maanta haddaad u hayaantid meel aad shaqo raadisid waa helaysaa laakiin haddaadan ogeyn meelaa wax ka bilaawdo oo haddaadan haysan qof ku caawiyo way adkaanaysaa marka fursadaha shaqo way buuxaan qofka haddii oo mataqaana shaqo u baahdana luqad kuma xirna shaqooyin waxaa jira aanan skiilla aan u baahnayn oo u baahan keliya hal maalin lagu tusaa shaqooyin tareenina yaraa u baahanaa jiro oo isla shaqooyin shaqada aadaysid ku baraayaan keliya waxay ku xiran tahay qofka inuu dadaalo oo ka go-an tahay inuu shaqaysto wax qabsado marka inkastoo aniga aan haystay dhalinyaro ama mataqaanaa asxaab aan ku yeeshay waddankan oo si fiican iisoo dhaweysay oo shaqooyinka iyo wax walba igu garab taagnaa si aan waddanka hore ula qabsan lahay waa garta cabdulaahi ugu dambaysta marka markaa timid oo waddanka xoogaa geesaha fiirfiirisay oo dadkii ugu horreysay la kulantay oo ay kaaga sheekeeyeen nolosha iyo shacabka soomaalida halkan degan ma jiraan hal shay ama labo aad istiri oo tanna ma jirtay oo dadka soomaalida matalan aadan aadan ka filayn hadday noqoto nolosha iyo ama ama dhaqanka iyo afkii iyo xoogaa waxaad aad dhibsatay oo aadan aadan filayn ma ku aragtay bulshada maya bulsha bulshada orta melbourne markaa imaato waxaa waaye maadaama dadka joogaba dad kala duwan ay yihiin dhaqamo kala duwan ay leeyihiin waa yacni oo durba aniga maadaama waqti badanoo qurba ah soo joogay wax dhaqan ka baxsan oo dhaqan xumaa oo aan qof aan kala kulma ma jiraan waddankana waa la haystaa bulshada dhaqankeydana waxaa waa bulsho aada u wanaagsan waa
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho